kulan wacan oo wanaagsanna kusoo dhowaada kulankeenii toddobaadlaha ahaa ee aynu kaga hadlaynay badqabka cunooyinka iyo nafaqada waxaana idiin suurageliyey annaga oo kaashanayna hay-adda cunnada iyo beeraha eebaw waxaa isku soo dubiraday xasan kaahiye anigoo axmed xasan ibraahim ahna waan idiinla socodsiinayaa barnaamijyadeena raadiyaha ee gaarka ayaa ujeedadiisu tahay ballaarinta aqoonta iyo sare uqaadista dhaqamada wanaagsan ee nafaqada iyo badqabka cunnada ee dhagaystayaasheenna muhiimada arrintan ayaana ah in aan awood u heli karno inaan xulasho ku salaysan aqoon aan u yeelan karno waxa aan cunayno iyo sida aan u daryeeli lahayn qoyskeenna iyo shaqsiyadeenna xagga nafaqada iyo sidoo kale caafimaadka wanaagsan nafaqada wanaagsan ee xoolaha aadanaha iyo wax walba oo la xiriira nafaqadaro waxaan la imaan doonaa toddobaad weliba mowduuc ay xiiseeyaan dhagaystayaasheenna innagoo idinkula wadaagi doona macluumaad iyo xirfado damaanad qaadaya wanaagsanaanta nafaqo ee dhammaan qoyska mowduuca maanta waa diyaarinta cunnada iyo keedinteeda tani waa muhiim sababtoo ah qorshaynta waxa la cunayo sida loo diyaarinayo cunnada iyo kaydintooda ayaa loo soo iibiyaa iyaga oo badan ama cunnada soo hartay ayaa kaa caawinaysa inay khasaarto ilaaliso islamarkaana sare u qaado tayada iyo badbaadada cunnada cunnada sida wanaagsan loo sameeyey ayaa sare u qaadi karta dhadhanka shiidinta cunnada islamarkaana kordhinaysa cunnada aan u gudo galno ujeedka barnaamijkayaga waa kuwan talooyin fudud oo ku saabsan qorsheynta qaabka cunno karinta tixgeli baahida nafaqada ee qoyska marka la go-aaminayo waxa loo diyaarinayo cunnada fiijignaan dheerya waa in la siiyo ilmaha jiran ee nugul haweenka uurka leh iyo sidoo kale kuwa nuujiya cuntooyinka ugu wanaagsan waa in had iyo jeer ay leeyihiin cunto dhisaysa jirka cunno difaaca iyo sidoo kale cunno siisa tamarta keen nuucyo kala duwan oo cuntooyina nuucyada kala duwan ee cuntada meesha ay suuragal tahay iska yaree cunista nuuc iskumid a cunista cuntooyinka kala duwan waxay noo ogolaanaysaa in aan jirkeenna aan ku siino nafaqooyin kala duwan inta ugu badan ee suuragalka sii qorshee cuntooyinka si aad u hesho waqti ku filan oo aad ku go-aansato waxa la karinayo u diyaari qoyska raashin ku filan si looga hortago inay cuntada ay khasaarto badbaadada cuntada waxaa loola jeedaa dhammaan tallaabooyinka hubiya in cunnadu aysan waxyeello u geysan doonin macmiilka laga soo bilaabo waxsoo saarka beerta ilaa iyo inta la diyaarinayo oo la cunayo waxaa jira saddex istaraatiijiyadood oo muhiima oo lagu hubinayo in nafaqooyinka la ilaaliyo oo jirka uu heli karo kadibna la karin karo xulashada hababka wax lagu karsado ee la isticmaalo ayaa muhiima maadaama qaarkood ay horseedaan burbur iyo sidoo kale luminta nafaqooyinka ku jira cuntada tilmaamaha asaasigahi ee ilaalinta nafaqooyinka ku jira cuntooyinka waa sida soo socota yareynta waqtiga karinta meesha ay suuragal tahay tusaale walaaq marka aad shiilayso gaar ahaan marka aad saliidda ku shiilayso daqiiqada dhowra yareynta heerkulka lagu karinayo tusaale ahaan cuntada in lagu shubo biyo kulul kadibna islamarkiiba lagu shubo biyo aada u qabow yareynta biyo yar oo la isticmaalo inta wax la karinayo tani waxay si gaar ah ay run ugu tahay fitimiinada ku milma biyaha tusaale ahaan uumiga cunnada waa in si habboon loo keediyaa loona diyaariyaa maxaa yeelay cunnada ceyriinka la cuno sida midhaha iyo khudaarta qaar waxay ku sumoobi karaan gacmo wasaq leh biyo aan nadiif ahayn ama cayayaan jeermisku wuxuu si dhaqso leh ugu koraa cunnada diiran oo qoyan cuntada aada loo dheereeyo way xumaan kartaa waxaana ku jira kiimikooyin sun ah ama jeermis sababi kara xanuun hilibka ceyriinka ah waxaa ku jiri kara jeermis iyo weliba tixri loo gudbin karo dadka heerkee ayay cunnada la quuto ay u noqonaysaa cunno sumaysan cuntada waxay wasaqowdaa inta lagu jiro saddex qodob oo muhiima inta lagu guda jiro diyaarinta sida cunnada iyo khudaarta ceyriinka ee sida xun loo dhaqay wasaqaynta inta lagu guda jiro diyaarinta isticmaalka biyaha wasaqaysan si loogu dhaqo midhaha iyo khudaarta lagu cuno ceyrin gacmo wasaq leh cayayaan ka dulsaaran midhaha iyo sidoo kale khudaarta aan u baahnayn karinta inta aad wax ku cunayso gacmahaaga oo wasaq ah cayayaan oo ku wasaqooba saxaraha isticmaalka maacuunta wasaqda leh inta lagu jiro kaydinta marka cuntada daaha laga qaado cayayaanka ayaa ah kuwa ugu badan ee wasaqeeya inta lagu jiro kaydinta waa kuwan talooyinka kooban oo ku saabsan kaydinta cunnada cuntada ha ku keedinin daasado furan oo miiri karta cuntada ku hay weel nadiif ah oo daboolan cuntada waa in lagu keediyaa weel nadiif ah oo daboolan oo ku yaal meel qabow oo mugdi ah si looga fogaado in bakteeriyada ay wasaqayso cuntada weelalka daboolan oo cuntada ka ilaaliya boodhka cayayaanka shiirka iyo qabowga ayaa sidoo kale kaa caawiya cuntada in ay waqti dheer ay taallo burka waa in si gaara looga hayaa haanta hawadu ay ka ilaaliso sunta cuntada ha ahaato mid qallalan maxaa yeele bakteeriyada ayaa sumaysa cuntada ku dhow biyaha haddaba si aan wax badan ugu ogaano arrimahan islamarkaana ay ka faa'iidaystaan dadka dhagaysanaya barnaamijkan ayaan waxaan dhowr su-aalood aan ka weydiinay mas-uul marti ku ah barnaamijka su-aasha ugu horreysa aan weydiinay ayaa waxay tahay sida tan waa sidee sida ugu wanaagsan uu qofka u karin karo cunno nafaqo leh sida ugu wanaagsan ee qofku u kaxayn karo cunooyinka way kala duwan yihiin nafaqooyinkooda khudradoo kaleeto waxay ku fiican inaan kariska laga badinin oo si aan kariska laga badinin khudra khudradda qaar waxaa jirto cunnada cunooyinka kamid a oo karisku haddii laga badiyo nafaqada ka dhimato waxaa kamid a maxaa la yidhaahdaa karootada iyo khudaarta lamidka ah oo badanaa laga hela vitamiiniska marka cuntooyinka categoriya kala leedahay cunooyinka qaarna waxaa fiican kariskooda inuu badnaado oo xilli fiican la kariyo sida hilibka iyo cunooyinka lamidka ah cunooyinka kaleeto khudaarta ahna waxaa fiican in wakti yar ay karaan ama dabka laga ilaaliyo badankood sidee sida ugu wanaagsan cunnada iyadoo badan loo keedin karaa sida ugu wanaagsan oo cunnadu qofka u kaydin karo waa inuu firinjeer helaa haddii uusan helaynin uu meel baadiye ah uu ku nool yahayna in uu weel daboolan oo aysan kasoo gudbaynin waxyaabaha contaminationka keena ama cunnada cudurada ku sababo bakteriyada iyo tixsiga iyo wax lamidka aysan kasoo gudbaynin oo nadaafadiisa laga lagu taxadiray in lagu daboolo waxaan dhihi lahaa mar walba in ay cunnada baalansi gareeyaan oo baalansi ay ka dhigaan cuntooyinkoodana ay isku dardaraan oo hal cunto aysan cunin haddii cunno ay isticmaalayaanna cuntada khudaarta iyo malayga iyo digirta iyo cunooyinka lamidka ah ay badsadaan inta cunooyinka loo yaqaano carbohydrateska oo burka iyo qamadiga iyo beriiska iyo lamidka ay jirkooda u badin lahaayeen cuntooyinkaas waxtarka leh oo khudaarta iyo malayga iyo digirta ah oo proteiniska laga helaayeen ay badsadaan fitamiino badanna khudaarta ay ka helayaan ay khudaarta aada ugu dadaalaan intay ku dadaali lahaayeen hilibka gaduudan iyo iyo carbohydratka intay ku dadaali lahaayeen inay ku dadaalaan cunnadana cunto baalansidoo dhammaystiran oo isku qasan inay isticmaalaan intaxal cunto ay isticmaali lahaayeen aada iyo aada ayay u mahadsan yihiin mas-uuliyiintaasi barnaamijka nagala qeybgelayay taxanahan waxaa soo saaray ururka cunnada iyo beeraha ee qaramada midoobay oo taageero ka helaya hay-adda horumarinta caalamiga ah ee mareykanka u s aid sanduuqa waxqabadka deg deg ahi ee qaramada midoobay xafiiska gargaarka bini-aadinimada ee beesha yurub wakaalada iskaashiga horumarinta caalamigahi ee dalka sweden hay-adda sadaqada ee dalka qatar iyo iskaashiga dalka jarmalka intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenna inta aynu barnaamijkan kiis xiga oo aana kaga hadli doonno nadaafadda qofka iyo guriga waxaanu idiin leenahay sidaa iyo nabadgelyo